Saylada xoolaha ee degmada Bulabird ee gobolka Hiiraan waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimaha xoolaha la kala saysto waxaana ganacsatada iyo xoolo dhaqatuba ku soobeeyeen abaarta dalka ka jirta. Waa kuwan qaar ka mid ah dalalayda suuqa xoolaha ee Bulaburdo iyo ganacsatada degmadaas oo ka warbixinaya marxaladda hoos u dhaca ee ku yimid xoolaha saylada magaalada Bulabird.
Xayga Cabdullaahi Jimcaale la yiraahdo dalalayda suuqa xoolaha ka mid ahay suuqaana wax ka gadnaa een ganacsigiisu heer sare u mara waa kana geelu tuuran yahay geelan waxa laga keenaa gobolada laga keenaa ilaa baay iyo bakool iyo hiiraan afarta koona laga keenaa ganacsigiisa neefka shabeellada dhexe qiimaha ugu badan neefka geela 1300 1200 waaye qiimaha ugu hooseeya 400 500 waaye ee geelan iyo maal ariga iyo loda meel kasta loo dhoofiyaa Soomaaliya afarta qaradood oo ka jirta loo dhoofiyaa waqooyiga loo dhoofiyaa koonfura loo dhoofiyaa xoolaha qiimahoodana waa qaali wixii dhaqaalsan wixii oo aan dhaqaal lahayn oo qiimadu waa hooseeyaa xasan waaye waxaan ahay dalaalayn dalaalayda geela ee suuqa buulo burda ganacsiga suuqa geela marba waa iska nuuc xiliyadan abaaraha iska jira xooluhu xaaladoodu sidii hore ma ahan ogow xoolaha jiilaal ahaayo abaaraa jiro maanta daaqu waa yaraay saas awgeed xooluhu waa xoogow hoosu dhacaa ku yimiday marka saas waa abaarahaa keenay daaqla'aantaa keentay neefku hadduuna daaq helin uuna biyo helin waa xumaanayaa dhiiggiisaa isbeddelaya marka waana la gadaa waa yimaadaa suuqu xoolu waa yimaadiin hase yeeshee xaaladdu hadda sanadadii hore oo roobabku jireen iyo hadda waa kala bedelan tahay suuquna waa kala bedelan yahay waxaa la yidhaha cilmi garweyne cilmi cabdulla sifriye waxaana joognaa suuqa buulaburte wakhtiyada lagu jiro wakhtiyadii hore waxaa yimiday abaaro iyo colaado iyo kulaylo badanaa yimiday sidaas darteed xooluhu isu imaadka meel kasta looga yimid dartiis hoosu dhacaa yimiday hoosu dhacaa yimid saasay tahay haddana neefba neefkuu ka dhiig badan yahay ayuu ka bedelmayaa wax walbaa lagu kala iibsadaa bariyo qorraxsan meeshaan hal maalin waaye suuqeeduna waa hal maalin halkaas maalin ayaa wax alla wixii meesha la keenaa lagu kala gataa bariyo qorraxsan si kalsooniyo wanaagsana wax lagu kala iibsadaa xoolaha waqooyina waa loo wadaa xagga iyo xamarna waa loo wadaa xoolaha meesha la keena geel waa leeyihiin lo' waa leeyihiin ari jar iyo dubaaxle waa leeyihiin dameero waa leeyihiin waxaan la keenin ma leh bari iyo qoraxsan waa la isaga yimiday ma iyo maxaa tiri wax ka maqan ma leh si kalsooniyahoo wanaagsana wax lagu kala iibsadaa si wadow uu kulayl jiro geela halka waaweynoo jarka kun iyo boqol kun iyo laba boqol ilaa kun iyo shana u badan sagaal boqolna waa u yar tahay degmada Bulabird ee gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee gobolka Hiiraan waxaana caan ku tahay dhaqashada xoolaha nool